فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah macawisley iyo ciidamada dowladda federaalka oo ku diriray gobolada hiiraan iyo shabeellaha hoose xog faahfaahsan oo ku aadan halka ay dagaaladaasi ka dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay ayaan idiin soo gudbi doonnaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan gurguurto oo mar kale lagu bahdilay dalka kenya faahfaahin ayaan idinkaga haynaa kulan ballaaran oo beesha eelay iyo wilaayada baay ku dhex maray duleedka buuraha kaba ee gobolka baay bayaan laga soo saaray go'aanno ay wada gaareen iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan dhow waxaa idinkugu soo gudbi doonnaa sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo waxaad ku maqli doontaan dowro loo soo xiray macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka beesha jiido ee gobolka shabeellaha hoose macallimiinta oo ka warbixinaya waxyaabaha ay faa'iideen iyo ogaaska beeshaas ayaan idiin soo gudbi doonnaa
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegeystayaal kusoo dhowaadah barnaamijka dhowaxa waraysiyada oo faahfaahsan maleeshiyaadka macawisleyda iyo ciidamada dowladda federaalka ayaa saacadii lasoo dhaafay waxa ay ku dirareen deegaano ka kala tirsan gobolada hiiraan iyo sidoo kale shabeellaha hoose haddaan ku bilowno dhanka hiiraan deegaan u dhow degmada muqokori waxaa ka dhacay dagaal dhex maray maleeshiyaadka macawisleyda iyo ciidamada dowladda federaalka dagaalka wuxuu yimid ka gadaal markii maleeshiyaadka macawisleyda ay doonayeen inay dhacaan gaarino caraaxada ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaariga ayaa waxaa si qarsoodi ah kusoo fuulay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan qaybtooda loogu yeero gorgor taasina waxay keentay in maleeshiyaadka macawisleyda ay u maleeyaan dad rayd rakaab ah halkaasina waxaa ka dhacay dagaal culus oo labada dhinac ah waxaa la warinayaa inuu jiro khasaare labada dhinac soo gaaray ugu yaraan hal ruux ayay iska dileen mid kalena way iska dhaawaceen iyadoo dadkii ku waxyeeloobay ay geysteen magaalada muqokori ee gobolka hiiraan saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa isku dayay inay arrinta soo kala dhex galaan iyadoona labada dhinac la isku dayay in dib loo heshiisiiyo balse ilaa iyo hadda waxaa taagan xiisadii ka dhalatay arrintaas iyadoona labada dhinac ilaa iyo hadda ay digtooni kala qabaan mar welibana ay filayaan weeraro argudsi ah dhanka kale gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan duleedka magaalada afgooye waxaa ka dhacay dagaal kale oo dhex maray ciidanka booliiska ee dowladda federaalka iyo sidoo kale maleeshiyaad iyagana la baxay magaca shaalaley waxaa jira khasaare labada dhinac soo kala gaaray walow aan faahfaahin dheeraada laga helin dagaalkaasi
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا
waa hagaag markaana aynu aadno dhanka iyo waddanka kenya xasan gurguurte madaxweynaha dowladda federaalka ayaa mar kale waxaa lagu bahdilay dalka kenya xasan gurguurte ayaa safar aan horey loo sii shaacin wuxuu ku tagay waddanka kenya ka gadaal markii uu maqlay in ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed uu ku sugan yahay waddankaas filla soomaaliya wax faahfaahina kama aysan bixin safarka uu gurguurta ku tagayo dalka kenya markii laga reebo in ay baahisay oo keliya in dalkaasi uu gurgurta u aaday heshiisyo iyo sidoo kale iskaashiyo waxay ugu yeereen oo dhexmaraya labada dal waa dowladda federaalka iyo sidoo kale kenya xasan gurguurta waxaa soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya iyadoona taa beddelkeeda ra-iisul wasaaraha etoobiya uu si toos ah ula kulmay uuna soo dhoweeyey madaxweynaha waddankaasi kenya william ruto xasan gurgurta ayaa wuxuu doonayay in william ruto madaxweynaha dalka kenya uu kala dhex galo isaga iyo sidoo kale abey axmed halkaasina aayar heshiis lagu dhex dhigo laakiin taa ma aysan dhicin oo abey axmed howlihii u tagay dalka kenya ayuu iska sii watay halka taa bedelkeedana xasan gurguurta uu filla soomaaliya amray inay soo dhigaan ama wabaraha bulshada ku faafiyaan isaga iyo sidoo kale madaxweynaha dalka kenya oo ay wada sawiro yihiin islamarkaana ay heshiise kala saxiixanayaan ilaa iyo hadda gurguurta ma uusan caddayn sababta u aaday dalkaas mana jirto wax qorsho ah oo dowladda federaalka ay ka leedahay dalka kenya amaba safarka uu xasan gurguurta ku tagay waddankaas dadka qaar ayaa sheegaya in laba bahdilaad oo kala daran uu dalkaasi kula kulmay waa midda koowaade in ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abey axmed uu daraadiisa ugu aaday kenya in uusan la kulmin halka sidoo kaleeta dhanka soo dhoweyntana si aadan loogu bahdilay oo madaxweynaha dalka kenya uma uusan tagin tani waxay imaanaysaa iyadoo guud ahaan dadka soomaaliyeed iyo warbaahinta caalamka ay si aada u hadalhayaan bahdilaadii xasan gurgurta loogu geystay dalka etoobiya
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
barnaamijka dhowxa waraysiyada qeybihiisa hore ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa kulan ballaaran ayaa wuxuu dhex maray beesha eelay iyo wilaayada islaamiga ah ee bay munaasabad ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka bisiq cadde ee duleedka degmada buuraha kaba ee gobolka baay waxaa isugu yimid dhammaan ugaasyada cuqaasha waxgaradka culimada ganacsatada iyo aqoon-yahanada beesha eelay waxaa dhanka kale wilaayada ka socday qaar ka mid a mas-uuliyiinta wilaayada uu ugu sareeyo waaliga wilaayadii islaamiga ah ee baay kaasi oo ka socday dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulanka waxaa barbar socotay dowro diini ah oo odayaasha loo qabtay waxaana kulanka looga hadlay difaaca diinta islaamka iyadoona beesha eelay ay ballan qaaday inay naf iyo maalba ku bixinayso jihaadka dar alla loo wada iyo difaaca diinta islaamka goobtaasi waxaa laga aqriyey bayaan ay si wadajir ah u soo saareen wilaayada iyo odayaasha beesha eelay waxaa aqrinaya suldaanka guud ee beesha eelay suldaan cabdiqaadir sheekh cabdicasiis daadey
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين أنت أسكدب إلهي بمهد الله عز وجل قآنو إيو قضبو كسو بحي شروين ودتشي أه كاس أو ودحيي beelweynta reer eelaay iyo wilaayada islaamiga ah baay beesha waxay ugu qaybgalaysaa jihaadka ka socda bariga afrika sidaan soo socota kow in ay xiilo iyo garab istaagba siinayso mujaahidiinta bariga afrika labo beesha waxay ugu baaqaysaa murtadiinta in allah casa wajalla u towbad keenaan saddex beeshu waxay diyaar u tahay in ay horkacdo mujaahidiinta iyagoo ka barbar dagaalamayo mujaahidiinta allahu akbar afar beesha waxay ku bixinaysaa jihaadka naf iyo maalba shan beeshu waxay ugu degaysaa bulshada muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan beelweynta reer eelaay dhexgalka murtadiinta beesha eelaay waxay ka qayb qaadanaysaa horumarinta dacwada iyo fidinta diinta islaamka iyo waxbarashada faa'iidada u leh muslimiinta waxayna u maraysaa wadiiqooyinka soo socda kow diyaarinta culammaa-udiin ka qayb qaataan dacwada iyo faafinteeda labo in tuulooyinka lagu furi doono maraakiis iyo goobo waxbarasho saddex beeshu waxay ka qayb qaadanaysaa in laga wacyigeliyo bulshada ka ganacsiga iyo isticmaalka daroogada ama maandooriyaha iyadoo ciddii laga kari waayo ay la kaashanayaan wilaayada islaamiga ee baay afar beeshu waxay tuulooyinka waaweyn ka furi doontaa iskuullo iyo madaariis waxbarasho beesha eelaay waxay nabadgelyo kula noolaanaysaa dhammaan beelaha muslimiinta ah ee deriska la tahay iyadoo marayso qodobadan soo socda kow beeshu waxay ilaalinaysaa dhammaan xuquuqda derisnimo oo ay kala leeyihiin beesha iyo beelaha deriska la'ah labo beeshu waxay ku ixtiraamaysaa uguna dambaynaysaa ilaalinta dhulka wilaayada islaamiga ee baay saddex beeshu waxay xuquuqdeeda ku raadsanaysaa una maraysaa hab waafaqsan shareecada islaamka afar beeshu waxay diyaar u tahay inay si nabad ah ku xalliso wixii khilaafaad ah ee dhexmara iyada iyo beelaha walaalaha ee deriska la'ah beesha reer elay waxay iska saari doontaa cadowga haysta iyagoo samaynaya tallaabooyinka soo socda kow inay go'doominayaan cadowga deggan buurha kabo labo beesha waxay diyaarinaysaa ciidan la dagaalama cadowga haysta buurha kaba saddex beesha waxay mujaahidiinta ka codsanaysaa inay garab ku siiso la dagaalanka cadowga haysta degmada buurha kaba beesha waxay baraa'a ka qaadan doontaa murtadiinta ku abtirsato beesha iyadoo qaadanayso tallaabooyinkan soo socda kow beesha waxay xidhiirka u jartay murtadiinta labo inay la dagaalamayso ilaa ay diinta islaamka dib ay uga soo laabtaan wabilaahi towfiiq
intaas ka gadaal odayaasha beesha eelay ayaa hadlay وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام بيانكم أو انتهكوا به أو سردان كان سردان داد أخري باشا إلى أن أنهك تلني كل إن شاء الله تعالى ما يبهن كتلني انت قعانكم إلي فري نف إيو مال كبيه يهن كتلذي كل إن شاء الله تعالى أنت كدنبنا walsiga dorma warkal masuubiyaano ilaahay kiraal nagada kulli insha allahu tacaalaa may baan ku baagana gaalada bariga afrika ka jirta ama islaamka dhaxdis ka jirta inti isku kubad oo dalka islaamka kubad meeliya kokoyti dalsha iyo deerta yaan ku baagan unago ah beele elay ah odayaalka mas-uuliinta elay ka mid ah ina may baa gaaladaasay fadaani aradaan isku kutabta intiya baktiya iyo khabaad iyo inisdiirin arad isku kutabta yaa fadaan hoob ilaahay kiraal nagada etoobiya iyo burundi iyo maraykan wala iswad wadaw aradu malanka baahan mujaahidiinta ilaahay diidi mujaahidiintana diiden insha allahu tacaalaa ma ilaahay kara jeedoogne inti etoobi iyo burundi iyo ugandhes aradu lanka aragna ar islaam dhol lanka aragna rajaan hob ilaahay kala nagad wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim unoo ee beele eelay enna may aaminsagnaa oo waana ka dhagadaane inti gaala waddanka soomaaliya oo muslimiinta may araayay inti gaala waddankun roogda inta iska dhaafa meeli musun rooghoya roogda nia inti inshal badbaadaan gaala intiya baktisha inisdeernee baktisha inta oo jididheninku ursiyna waddanka iska kabatoy oo una oo beesha eelay ene hataa ilaahay marshay gobolka baydhabo iyo degmada buurha kaba dadkii la haaya ana gaalo wadankaana makajaraas hamiig makajaraas gee makajaraas si hankaniya ana barhilaabanba injeedna meel alla meeliya roogda dadkii oo wadanka saara fadiya ana una iyo owlaadana iyo inay waayelkaana gaali daba surugna gaalo wadanka iskakabatoy intii onay wadanka niinku ursiina wadankii niinku ursiina wadanka iskabatoy tankala suldaan daadey dadkii suldaan haaya ana gaalama wadankan raalamanka ihiini wadanka ninka batoy wabilaahi towfiiq anina saarfan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه مايبا isweydii doona haddii ilaahay uu dili ogolaado inay beesha aylay hoggaamin doono suldaan daadey saddexgan beri ma sheegdayo inay jihaadkan gaaladan iyo murtadiintii oo ku sugan waddamada dalka daafaca afrika guud ahaan dalka soomaali degmaayo siinsiin inaad iskuku dhagaaga doonta iskuku batan inay miidadkiin jidada ambilageyna insha allahu mar marka kale may waxaa oonnamay waa inshal hiri doogna beesha ayalay sadegan beri ma sheegdayo rijaalan wanisaan inaynan shal hiri doogna waana ka wajahagnaa biidn illaahi tacaala waana ilaahayna noo guul sii dogon waana miididyo baktijo burundesyo kufrijo kufaartiyo ini daadii dogno waddooyinka wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii waxaa kulanka soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ah ee baay kaasi oo beesha eelay ku adkeeyey ballamadii labada dhinac dhex maray
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى يا مهل نغانا نسيه نعمه شي فرح بدن له الله هنكو بكر الله سبحانه وتعالى قصة نوح سوكو كوره موي ما بأره ونبجي كهذا رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ma y umaleeyay maalin oogay hadda ha dhaafani duruusi muxaadaraad ban in socday iyo oo maalingata hamiinki hata ha dhaafani ookana ma isla roogna de ooka lisaxa miignamee la marahay lisacaha miignamee la marahay inii dacawtu qowmii leylan wanahaara etaa inay ilaahay ku magan galno falam yazidhum ducaa'i ilaa firaaran taasina ilaahay ku magan galno subxaana wa tacaala runtii iyo oo wakhti dambe la rooga oo hilo hamiing eh oo xilho dambe ata haddana se odayaalkii i akhyaarta an dulgaadadeen oo hoologii iyo waajibaadkii iyo shaqooyinkii culusaaya intaali han la fugureenoo han ku bahen iyo oo diyaarsanyin wakhtigan ilaahay hangeysay subxaanahu wa tacaala may lahaa jazaakum allahu khayran bacda xamdillaah subxaanahu wa tacaala may igma hadnagay lankasta ha ku qiib gali sharweynahan meelin ku socdi iyo duruusila kagaadaday iyo inti sabab an hayti ini qabsoomo shirkaasay inti rogdadka dulgaadati dadkii macalimiinta iyo kahaayan culimmada kahaayan oo rageeni sheekheeni alwaalid sheekh fu-aad kumadhay iyo dhammaan hoggaankii reerka oo runtii isiina dhabarka inrideedii mas-uuliyadda iyo qabsoomowka iyo xabsamo socodka shirki meelinku socday dhammaantii omay lahaa jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka siin saaro intaasay kadib de kolley dareema haytan warka markan gunaanidii gebigebi hadeeri haddii marba meella hadeeri may habboona ani lahagaabi hadalka walaalaka hadalowna nuxur weeldhadan se guud may umaleeyay dardaarmiyarayna owka oo akhyaarta dhanba hadali kelimaada lijeedii waa ha gebagebaayowkii besa walaa an ansurana insha allahu tacaala qodobkan ka horreeyo ana dardaaramow yamay ataa wakhtiga wanaxata roogna shay muslimiinta lan dardaarama ka anka qiimo badan dadka muslimiinta ah oo ilaahay rumaysan ah oo ahlul iimaanka ah oo salaado tukadayo sakada biyow oo tukadow ana soomow oo xajka bahow waajibaadka iyo faraa'idka ilaahay subxaanahu wa tacaala gududow wakhtigan may ka habboona ani lan dardaaramo aljihaadu fii sabiili illah culimmadu may araayeen afdal اlcilmi cilmu اlxaal cilmoma inka fadli badana inka faylaha xaaladda markaasay la rooga kan cilaajayaw kan daawayaw yaa inka fayl yaa inka fadli badan use inka waajibsan ani la barado waa yahay shirka maha ka aaday dareema saana hilla xasaasi ah xaaladda hati dalku ku jarta dareema kortan balle hatahanoo dhammaati oo bali miilaadiga hatahanoo dhammaadasi may lanmuusu bii xilli arrow feermayey oo saxiixay dhulkii soomaalida lahayti muslimiinta lahaayeen qiibkumada ani laka wareejiyo xabasho laka wareejiyo warkaas ma haytana yaa ani xabasho laka wareejiyo labaatan kilomitr layli arya badda qiibkumada layli arya beriga lijara weli liguroba dhul muslimiinta lahaayeen ani laka wareejiyo xabasho laka wareejiyo xabasho markii hora dhul islaamaad degnaaytay iyo haysat dhulkan dhul ilaahayu subxaanahu wa tacaala ilaahay ma inka tala galay ini isaga laka caabudo wamaa khalaqatu اljina wاlinsa ila liyacbuduun asalba ilaahay dhulkan ma in abuuray hee insaankase ini ka noolada waan isaga ka caabudo jinne iyo insi ini ilaahay ka caabudaano ka nooladaano ilahay ka caabudaan ilahay ka tala galay gaalo xaqii xuquuqba maka la haynaba iyo oo saaseta meelo markii horba xoog ka deganayti isku jarti iyo hatana antiimado raayadii iyo calamkii muslimiinta deeri dhulalkii hayti iyo diban qaadati xabashada sagaar eh oo hata ka waajahan dagaalka kiidan una ka jarna inta badan iyo ishayna bay hor anhaysadeenna dhulbadanoo muslimiinta lahaayeen meelaha taa caasimadaiyo on aya kumid ah dhul muslim waay muslimiinta lahaayano raayadii u xukun shuxa ku jari jari gaalka hata maamulka rooga khudbi jeediyey ma arey badda fulaan xaanu higaas ku jara ee la tariyey ee shaagi xaan soomaalidana tariyey ma erhay bad fulaan iyo bad fulaan iyo bad fulaan badoogasaa khiyaaraadkana hor yaale ah ama xooga ka gaadadaana ama helisii xiiladaa ka gaadadaana war id maaha yaa ama xooga ka gaadadaana ama xiili iyo helis iyo nidaama ka gaadadaan laakiin boqol iyo labaatan milyan inta ani in fadhiyaan badlaangnahaadan surugalba managadaasuu leeyi macna unayna may fadaanahee isku hundurnoo hakanoo hajiifanoo hakanoo dhulka noolan iyo badka noolanoona haysanoo hel gaalkii qalankalanka saxiixay gaalkii hooga kagaadaday goroga kagaadadaay na marbahee ay at hataa lang eran ay at habadlikrida isku dhaafo ay at hataa lang eran wal bani aadanka noolaada korome dad islaama iska dhaaf bani aadan hataa walka noolaada korome maana war saase taa bambe eh dhulka bad i barri ley maaha wiliba nasbada inka wiin oo dhul ee ilaahay abuuri hambiyo ka jaran maana badow hooba badi ha koo hirhirinto ha koo dhammaato haano hasan dhiibo turkiya ka wareejini dhegdan horta badda yaa hasan guurguurtani arri badda wa badda sidiaba turki yo ka wareejinay mayna ka doorsane ini difaacnin sameeyo argagixisada iyo walaagasayn oo duga fiiri xoolagii ka wa li dhiibahay ani ada lika dilo lika dhiibahay xoolagii ka oo ilaahay ada ka sii dhulkii ka ilaahay ada ka sii ya la dhiibahayo laka wareejiyahayo turki iyo imaaraad iyo bilaayo laka wareejiyahay badiilka la gaadadow may ayi muslim dadka muslimiinka ana diin ilaahay in dagaalamaana guraayo dhulkanka noola qabaa'ilkii iyo walaagan isdhaboodayo la karo waayo hee han ay dhammaayo hubkii laka dhammaayo faday iyo ciidankii laka dhammaayo faday dhul iyo ilaahay ku riday unina may fadaane hee yaa iskujajiifnoo hakano jiifii hakahow dhammaade meelo ka leede jiifii hakahow dhammaaday meelo ka leedena mayo mayle noo faday ani caglo weeldhan ani dambiir weeldhan ani maskax weeldhan ani handhoogan wal aragan ani handhoogan hee wal aragan walaalanay sameeyahay iyo gaalo maqsuudkii dante loonata ani una dareen ani una diyaar annagano ankana نبيو ديارتينا بورحة كبو حريشت ديارتينا بورحة كبني لحري ديارتينا آلي بورحة كبني انباها او حري او كدقالم او كشهيد او نفتس كواي حري سد دياريا الله أكبر بلن نوكا قابا سانا بورحة كبني حري سان بلن بلن تاسين نوكا قابا سانا جهاد كسك قرب سلماني balantiis noo gaabasana nafka biyasana urika biyasana dhaqaalika biyasana gaalaka biyasana baasika biyasana balantaas qaadena وبالله التوفيق
سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaan ku sii siqaynaa dowro ayaa waxaa loo soo xiray macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee beesha jiida ee gobolka shabeellaha hoose dowradda ayaa waxaa soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxayna socotay muddo lix bilood ah waxaa loo soo xiray macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka beesha jiido ee gobolka shabeellaha hoose munaasabadii lagu soo xiraya dowradda ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka kunya barrow ee gobolka shabeellaha hoose waxaana kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo halkaasi kelimaad ka jeediyey caawa waxaan idiin soo gudbi doonnaa kelimaadkii ay jeediyeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka warbixin ku saabsan dowladda iyo macallimiinta oo ka hadlay waxyaabaha ay ka faa'iidaysteen dowladda
waxaan rabaa inaan ka warbixiyo dowradii saalim mowla abi xudayfa dufcadeedii labaad qaybteedii koowaad beesha tunniyaa loo qabto macallimiintooda dufcadan waa dufcadii labaad waxaad mooddaa dowradan macallimiinta loo qabanayo in qabaa'ilka muslimiinta ah ee soomaaliyeed inay ku tartamayaan dowradan magaceeda waxaa la yidhaahdaa saalim mowla abi xudayfa shicaarkeedana waxaa la yidhaahdaa man lam yujawid ilqur'aana aathimun waxaa laga fahmayaa shicaarkeeda iyo magaceedaba in dowrada qur-aanka ay ka hadlaysa amba culuumulqur'aan dowladu waxay furantay taariikhdu markay ahayd kun afar boqol afartan iyo shan bishii safar saddex iyo tobankeedii insha allahu tacaala maanta oo taariikhdu tahay bisha shacbaan saddex-iyo tobankeeda kun afar boqol afartan iyo shanna waa noo soo gebagaboobi doontaa biidn illaah gebagabadeediiyaan u fadhinaa haddii la isku daro xilligii furantay iyo xilligii maanta ay noo soo gebagaboonayso waa lix bilood oo waxba ka dhinnayn dowrada duruusta lagu bartay oy macallimiintu ku barteen waa sida soo socota kow tasxiixu tilaawati alqur'aan qur-aanka kariimka akhritaankiisa aa laga saxaya macallimiinta qur-aanka way yiqiineen laakiin akhritaankiisa ee qaabka loogu akhrinaayo qaabka loo akhrinaayo aa laga saxaya maadaama qur-aanku uu ku soo degay kayfiye makhsuusa darsiga labaad ay qaateen waxa waaye riyaadat lisaan cala nudqi biaxrufi lqur'aan midka saddexaad waa hidaayat lmustafiid fii axkaami tajwiid midka afaraad waa tuxfat اlatfaal walghilmaan fi tajwiid اlqur'aan midka shanaad waa kitaabka imaamu ljazari muqadimat اljazariya intaas marka waxaa dhinac socday subax oo qur-aanka macallimiinta lagula subcinayo aayaddu qaadanayana tajwiidaan looga saxaayo waa la soo bilaabo wuuna dhammaaday iyadoo aayadda la saxaayo aayaddu macallinku qaadanayo waxa kaloo dhinac socday tadriib oo qur-aanka la leeyahay adigu beggaas akhri adiguna akhri adiguna akhri adiguna akhri oo laga saxaayo iyaduna waa dhinac socotay kitaabada kale waxaa ka mid a kitaabu tawxiid lishaykh maxamed ibni cabdilwahaab waxaa kaloo ka mid a kitaabka sideedaad addalaa'il waa fii xukmi muwaalaati alilishraak kan sagaalaad waa adduruusu almuhima licaamati alumma kan tubanaad waa alfusuul fii siirati arasuul kitaabka ibnu kaiir oo siiradaha qayimka ahay kan kow iyo tobanaad waa matnu abi shujaac amba algaayatu waltaqriib kan laba-iyo tobanaad waa mi-atu xadiid kan saddex iyo tobanaad waa alkhadu alcarabiya khadka carabigana macallimiinta waa la baray ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaalaa khayr iyo wanaag maanta noogu soo gebagabeeyey markay intaasoo dhan iyadu dhammaatay oo duruustaasu ay dhammaatay oo qur-aanka tasxiixiisa meeshi la gey raba la geeyey subaxiisii uu dhammaaday waxa timiday jamciyat alqur'aani alkariim oo guudaa timid aa macallimiinta u timid waxayna ka qaadeen imtixaan waxay noqotay natiijadoodu sida soo socota macallimiintu saan hore u sheegnaba waxay ahaayeen labaatan iyo laba macallim sagaaliyo toban ka mida waxay noqotay mumtaaziin ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala saddex ka midana waxay noqdeen jayid jiddan jayid jayid jayid bay noqdeen jayid jiddan ma noqo jayid bay noqdeen meesha marka ma jiro wax maqbuulana ma jiro wax raasibana ma jiraan
intaas kadib suldaan maxamed cabdulqaadir suldaanka guud ee beesha tunni ayaa hadlay bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluhu صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الحمد لله مهد بالله ودمات بان لهين إلهي أسقناتي الله نقرد يدد مسلمين نسيي نمعة الإسلام والإيمان nimcat alabni nimcat aljihaad nimcat asixa nimcat alfiraaqa iyo nimcooyin badan oo aan la soo koobi karin mahadda alle kadib waxaan u mahad celinaynaa dhammaan marti sharafta ka soo qeyb gashay xafladdan ikhtitaamka ah oo loo soo gebagabaynayo beesha jiida macallimiinteeda waxaan leenahay jazaakum allahu khayr waxaan kaloon halkan uga mahad celinaynaa culimmada qabiilka jiide mahad celintaas kadib waxaan in yar la dardaarmayaa qabiilka jiidde iyo macallimiinta qabiilka jiidde waxaan kula dardaarmayaa taqwada allah taqwada allah kadib waxaan u dardaarmayaa macallimiintan oo maanta noo muuqda dhaqaalihii aada ku bixiseen mirihiisii waa ujeedaan waa laga faa'iiday aad iyo aad baa loogu faa'iiday marka waxaa la rabaa macallimiintan inaad gacmaha ku qabataan oo aad garab istaagtaan waxbaa la baray waa la dhisay keliya ma dadkan awal macallimiin bay ahaayeen haddana waa la sii dhisay maadaama la dhisay waxaa la rabaa inaad garab istaagtaan oo dugsiyadii laga keenay macallinkii dugsi fadhiyey in dugsigiisii garab lagu siiyo guddi loo sameeyo lagu soo xiro dadka annaga haddaan soomaali nahay ilmaheenna qur-aanka waa barnaa laakiin barnaamijka dadkan loo sameeyey ilmaha keliya maaha waa inay dadka waaweyn rag iyo dumarba ay diinta gaarsiiyaan waayo dacwada gobollada ama degmooyinka ka jirta baadiyaha ma aadi karto oo way ku yar tahay waayo magaalooyinkiiaba ku filan dadkan waxaa wax loo baray waxay ahaayeen in ay waxaa la rabaa ay gaarsiiyaan dadka tuulooyinka iyo baadiyaha jooga meelaha fogfog maadaama ay saas tahay qabiilka waxaa laga rabaa in dugsiyadii ciddii dugsi u furneedna dugsigiisii la geeyo dadka waaweyn lagu xidho rag iyo dumarba rag iyo dumarkaasaa la rabaa in wax la baro macallimiinta waxaan u dardaarmayaa waxa juhdigan laydinku bixiyey ma ahan macallimiin u ahayd wax waa taqaaneen waa laydin dhisay waxaa laydin dhisay waxaad ka dhalateen oo soomaalina ay u badan tahay dadka baadiyaha jooga iyo miyiga iyo tuulooyinka diintay u ooman yihiin dad diinta u oomanaad ka dhalateen dadkaas inaad wax gaarsiisaan oo aad wax ka bedeshaana la rabaa maanta waa ogtihiin waxa la isku haysto dhul ma aha waa dadka dadkaa la isku haystaa dadka haddii diinta la bari waayo oo diintooda ay baran waayaan niman kaloo dimuqraadiyana u gacmahaatinayo kuwaasay naga raacayaan marka waxaa la rabaa juhdiga laydinku bixiyey in aad dadkiina ku bixisaan rag iyo dumarba aad wixii laydin baray aada bartaan oo aada u faa'iidaysaan oo dadkana aada u turtaan u naxariisataan si qabow aada ugu yeertaan diinta aada gelisaan rag iyo dumarba waxaa laydinka rabaa dadka inaad odayaasha u kaashataan mar walba odayaasha aada dhahdaan haye war laba kontonkii qof ama lixdankii qof oo la ii keenay oo odayaasha dadka waaweyn aha dugsigii ma soo xaadiraan inaad iska warhaysaana la rabaa aad isku xirnaataan barnaamijkiina markaasuu socona ilaahayna waxaan idinka baryaa inuu camalkiin ikhlaas idinka dhigo ikhlaasaa lagu gaaraa camalkiin ikhlaas allah idinka dhigo juhdiga aad bixinaysaan ikhlaas allah idinka dhigo waxaa la rabaa markaan inaan isgarabsanno iskaashanno dadkeena aan dacwada gaarsiino waxaan kaloo halkan kala hadlayaa qabaa'ilada kale oo aan weli arrintan soo haleynin qabaa'ilo badan baa degan gobolka shabeellada hoose qabiilka tuniya ugu horreeya waa qabiilka labaad jiidada qabaa'ilo badanna waa jiraan qaarna hadday diyaarsan yihiin qabaa'ilada waxaa laga rabaa arrintan inay u tartamaan haddii qabiil walba barnaamijkan uu sameeyo baadiyahoo dhan iyo tuulooyinka dhan dacwadu waa wada gaaraysaa hadday gaarto annagana waxaan helaynaa ajarna waa ka helaynaa waajibkiina la farayna waa gudannay ummadda waxaan uga khayr badannahay lixdan iyo sagaal umadoodaa naga horraysay ummaddii toddobaatanaadana waxaan uga khayr badannahay wax kale ma ah macruufkaan farnaa xumaantaan reebnaa intaasun baan uga khayr badanna marka waxaana laga rabaa inaan juhdigii iyo dhaqaale intu ku baxay dhaqaale yar ma ahayn in barnaamijkaas macallimiinta iyo qabiilka isgarab qabsadaan oo barnaamijkaas loo istaago barnaamijkaas laga midha dhaliyo kolley kormeer ayaa jiri doona kormeerkaasna waxaa la rabaa in markuu warbixinta noo soo gudbinayo warbixin aan ku farxan inuu noo soo gudbiyo wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu gabagabadii suldaanka guud ee beesha jiido ayaa hadlay waa suldaan sayid cali بسم الله الحمد لله وبه نسينا أمور الدين والدنيا وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد سلام إلهي سبحانه وتعالى ما حد إسكله ما حد ما أصغناتي ما أنت اختتام كان ما أنت ماشي عن سوي نمت ومدود اللحظة بلاد سعوتي معلمين كسعوتي بياش رير جيدو والله وطلق علي إني لا نصح قرآن كتجويدك مدوداس ديرنا وماش أي جوجين أي كسفرين إن شاء الله تعالى وحلينا هاي إلهي ميزان حسنات الله وصاره أنت ما حد الله سبحانه وتعالى ما حد يسكدب وحنا ما حدنا ولا يدينا ووحرة والي جوالك iyo garbihiisa oo arrintan aad jugdi badan ku bixiyey dadaal badan oo ku bixiyeen ku dadaaleen inay beesha maanta heerkan ay soo gaarsiiyaan arrintaas waxaan leenahay insha allahu tacaala jasaaka allahi khayran guud ahaanba xarakada iyo walaayada gobolka kullib waa ku- arrintaas iyada ah waxaan leenahay jasaaka allahi khayran Eh, waxaan kaloo meeshaan ugu mahadinaynaa ama ka salaamaynaa marta sharafta kala duwan ee kasoo qayb gashay Eh, ikhtitaankan maanta meeshaan isugu nimid oo iyagana noga soo nasoo sharafeen oo ay yimaadeen waxaan leenahay saanta aad soo qaateen ajira sanad allah idinka siiyo dhammaanteen insha allahu tacaala jasaaka allahi khayran runtii maanta waxaan joognaa maalin aada u fiican bini aadamka wax badan ayaa la soo maray Eh, maanta qabaa'ilada soomaaliya oo muslimiinta ah inay ku tartamaan ilaahay khayrkiisa ama diinkiisa lagu tartamo wax aan la soo koobi karmaan arrin aada u fiican waay marka ugu horreysa walaayadan shabeelle hoose waxaa bilaabay walaalaheen reer tunay marka maa- eh, dafcadii labaadna maanta waxay noqotay beesha reer jiddo Eh, waxaan kaloo rabnaa insha allahu tacaala beelihii kale naga dambeeyey oo walaalaheena oo nala degan gobolka ayagana iyo sidoo kale ay kusoo daydaan oo si guud ahaanba muslimiinta oo gobolka degan ama meel kasta oo joogaanba loo wada gaarsiiyo dacwada dadka dhanba anagoo reer jiido hadda maanta eh, laba iyo labaatanka macalin maalintay soo baxayn inta imaanayeen waxay la ahayd arrin aada u culus maantana waxay joogaan maalin oo aan la soo koobi karin ama aan la qiyaasi karin dhaqaalihii meesha ku baxay eh, juhdigii meesha lagu bixiyey dadaalkii meesha lagu bixiyey dhammaantood waxay noqdeen mirahoodii ayaa maanta aan joognaa inaan aragno nuurkoodii aan aragno insha allahu tacaala qur-aanka qur-aanka inay sii gaarsiiyaan meesha ay ka yimaadeen eh, meelaha ay ka yimaadeen dhammaantooda in la gaarsiiyo ciidan dacwadii inay ka gutaan ayagana taas waxaan leenahay waa sii dardaarmaynaa intaas kadib macalimiintii juhdigu ku bixiyey oo intaas wax barayay oo ku sabray oo walaalaheen ahaayeen waxaan leenahay jasaaka allahi khayra waxaa kaloo ammaan mudan walaalaheenii hadda na- nala joogo runtii alkataa'ib oo soo bandhigaya faa'iidada meesha ka jirto gaarsiinaya meel kasta oo ka mid ah adduunka oo ummadda meesha meel kasta oo joogaan ay ka daawanayaan oo faa'iido weyn u tahay inay arkaan dadka ay ka faa'iidaystaan ayagana dadaalka ay bixinayaan ay muujinayaan waxaan leenahay jasaaka allahi khayran runtii ana haddaan nahay beesha reer jiddo anaa ku hadlaya magaca guud ahaan beesha reersha reerka Eh, waxaan rajaynaynaa oo ilaahay subxaana wa tacaala aan weydiisanaynaa waxa meesha aan maanta macalimiinteena ku barteen in la gaarsiiyo Eh, anigana aan garab istaagno meel allaala meeshii loogu talagalay ama waxay u baahdaan aniga aan garab istaagno ilaa meeshii loogu talagalay laga gaarsiiyo reerka bina- qofka bini aadamka ah maanta dagaalka nagu socdo waa dagaal mid dhaqaale ah mid oo maskaxiyaan ah mi- nooc kasta waay mana dagaal keliya oo xabadda ridaay keliya maahan waxbarashada mid qofka hadduu- qofka hadduu jahli yahay waa laga faa'iidaysan karaa si fudud ayaa looga faa'iidaysana qof hadduu jahli yahay laas qofka hadduu wax barto oo waxbarashadiisa ay taa u noqoto meel laga soo geli kara ah oo ilaahay abuurtay ma jirto sababtoo ah wax- jahliga waa mugdi waxbarashadana waa wax iftiin marka iftiinkaas maanta macalimiinteena ay kusoo baxeen oo maanta faa'iidadaas maanta ay joogaan waxaa meesha aan ku maqalnay tafsiirka qur'aanka maanta in lagu tafsiiriyo afka jiida oo lagu hado ummadda walaalaheena nala degan dad badan ayaa hadda fahamay xataa luuqada jiidada naftirkeeda markii saas wax loogu tafsirin karo inay fudud tahay waa la- waa la dareemi karaa marka hore dadka waxay u malaynayeen inay adag tahay ma ahan waa luuqad iska fudud oo la fahmi karo tafsiirka walaalka meesha ka tafsirayay oo afka jiid ku tafsiriyey wax badan ayaa hadda la fahmayay insha allahu tacaala anigu waxaan rabnaa haddii ilaahay hiraado walaalaheena na dariska ah dhammaantooda inay nagu daydaan wadadan khayrka ah inay sii socoto walaayadeeni gobolkan oo waaligeena ugu horeeya cabdisamad oo cabdiraxmaan jasaaka allahi khayran dadaalka uu wadan insha allahu tacaala waxaan leenahay si laba laaba adiga iyo garbahaagaba runtii waxaan u baahannahay maanta dagaalka nagu socda waa ogtihiin Eh, waa xaq iyo baadil waxa socda xaqa markaas wax loo baahan yahay in la garab istaago haddii dadaalkan saan loo wado runtii oo ilmihii la gaarsiiyo oo reerkii la gaarsiiyo oo ciddii lagu baxo oo dacwadii la gaarsiiyo wax badan faa'iido badan ayaa meesha kasoo baxaysa wixii oo dulduleelaha soo geli lahana meesha ayay kusii harayaan marka insha allahu tacaala ma kusii dheeraanaya waqtigaa iska gaaban wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kelimada waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose habeen dambe ayaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada insha allah idinkugu soo gudbinaynaa caawa dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa kan mid lamid ah intaan dib isugu maqli doonna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي